dhowaan waliba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo tobabara la aankiiraya dhalinyaro baratay xirfada fagaara ku hadalka haanaas oo muddo lama toddobaad iyo baradaayan ah waliban yonaskajaran ah dhalinyaradan ku faa'iidaystay rag iyo hanraaba dhalinyaradan ayaa la baraaya sidii iyo dadka hortiyo iyoon kujeedii lahaayeen khudbadooyinka iyadoona obsoonka jarna waxaana ku mid a dhalinyaradaas oo la hadlayay warbaahinta arlaada radio iyo waliba sheegeena inay ku faa'iidaysadeen muddadii lamada toddobaad ee qaadayana casharada ka saabsanaya fagaar ku hadalka
waliba fada intaana ku hadalo sababta iyo dhaliidii intaana barada koorsada oo public speaking koorsada oo fagaara ka hadalka ama jaamacado dhikadaayaan intiyo badan maka dhiirida kuran intiyo dad hortiyo surmaan kahadalan ama walkajeediyan ama wal dadkuku dhaadhiyan saas dartee anina may kumid tahay ardadaas dadkaashiita kumid tahay public speaking cobler waa waliba nagadaase sidano inshalbahaas waliba kumid ee hadal warbixin laga sheegow ama dad owal laku dhaadhiyow ama dad owal lakamada daaliyow intaasaytiba waa wal oo una macalimiintana hana baran eed iyeeda ankamahadsanyin intiyo nin faa'iideeyan koorsadaas yoo nin sheenan waa wal oo magaaladun lanka baranayno oo hor lanka aragna oo geeka iyo ustaad abdiraxmaan iyo ustaad xasan hanin kordhiyan eed eedan kamaasingaleta dhana dhalinyarada oo roogdono beledkunyon koorsada tangley maka eg sii dareero doont sii dareero doonta hubi ilaa yar heeku qiib galo lena sidun unku faa'iidaysan hata sida unku faa'iidaysdan qofka baniaadamkeena walam haddii theories qaab ahaangusan barada iyo haddana saasoo kale muuqaal ahaangu soo argo bambarada waa wal kastaba fudeesa la nagada hataa hoyo ka adkaadeen wayba qaado doona haddii la ara waa tilaabooyin oo aabalan sheekor oo zaa'id hami dheeraya inay ummad hogaami ama dal hogaami saasa raja haddii la ara waa ina saaxiibaday kulmi saasoo kalena walaan laay barisan gafayday daraadee sababtana wayba xikmad oo soomaaliya wayba araase wal kasta maaqulo hubad iba aaminsantee waa dhallinyaradaasi taha kuuse inaska jaran kuriyi gebdheba amba laafada haddii la ara saasa rajayahay waa fariinta magaalada leymee dhammaan dalka soomaaliya dalalka soomaaliya waybaan diray walbarne walbarne walbarnoy
haddii aan wax yaroo faa'iidaa iyo wixii aan ka faa'iidnay haddii aan soo koobo kolley xirfaddan waa xirfad waana xirfad kaa saacidayso noloshaada inaad horumaro badan ka gaadhid waxyaalaha ay kaa saacidaysana waxay tahay oo haddaan laba tusaale ka siiyo kale haddaa tahay maanta qof waxbaraayo dad waxbaraayo macallin ahow ama qof ganacsado ahow waxay kaa saacidaysaa waxa aad rabtid aad xilligaa rabtid inaad dad ka dhaadhicisid inaad si qurux badan ugu sheegi kartid for example haddaa tahay qof ganacsi sameeyo waxay kaa saacidaysaa inaad ganacsigaada u samaysato advertisement waxa loo yaqaano ama xayidsiin aad dadka hor istaagtid ood maaratay qof kalsooni isku qabo waxa uu dareemaya sharaxi karo sidoo kale dhanka waxbarashada haddii loo soo laabto markastan way ku dhisan tahay haddaa tahay qof macalina waa qayb ka mida maaratay macalinnimadoo dhan oo macalin aan garaynin public speaking iyo sida dadka loo hor istaago wax lagu sheego waxaaba la dhihi karaa macalin maa ilaan macalinku hadduusan intuu ardada hor istaago uusan wax ka dhaadhicin karin kolley hab kaloo ugu gudbinaya malaha marka xirfadda fagaarkaadan waxaan dhihi karaa waxay ka mid tahay nolosha waana qayb ka mid oo aada muhiim u ah ka dhalani ahaan